waalidiinta ay carruurtooda sida bilaashka ku dhigtaan iskuullada ay la wareegtay wasaaradda waxbarashada hirshabeelle waxaa ka mid ah cabdulaahi aadan cilmi oo leh afar carruura laba ka mid a carruurtiisa ayuu ka bixin jiray dugsiga sare lacag dhan lix iyo labaatan dollar laakiin bishii agoosta ee sanadkii tegay markii ay la wareegtay wasaaradda waxbarashada hirshabeelle dugsiyo lacag la-aan oo magaalada jowhar ayuu ka faa'iidaystay inuu u wareejiyo carruurtiisa dugsiga hoose dhexe iyo sare ee buulabeley
iskoolka waxay dhigi jireen mid oo lacag ah oo la yiraahdo shii xanafi ayay dhigi jireen waxaana iga bixi jirtay ilmaha saddex iyo toban doolar waxaa bixi jiray labaatan iyo lix doolar oo viga iskuulka waxaana ii dheeraay waraqadihii imtixaanka iyo waxyaabo kale oo iskuulka loogu bahda ayaa ii dheeraay viga intaas wax aan beerahaas aan ka helno aan iskaga bixi jirnay markii oo iskuulka viga bisha la gaaro xitaa ardayga waa lasoo cadaynaa sida xitaa lacagta lagu keenaya ilaaha baa og marka beerahaas iyo waxaasaan iskaga bixinaa un wax kaloo meel naga soo gal hadda ma jiraan oo beeraha ahayn fatahaadyo iyo siimow oo naga halaya beerihiina way jiraan oo anaga tabar aan u haynin maamul ma nihin wax waxna siiya beerihii aan ku falana iyo wax ma lahan hadda waxay dhigtaan iskuulka hoose dhexe sare ee buulobeley ayay dhigtaan hadda wiil iyo gabar kalaa jiro iskuulkii markii la yiri fari waaye selena ma lagaa rabo waan geeyey iskuulkii hadda maasha allah waxbarashada way la qabsadeen iskuulka bulubale wada dhigtaan afarta cunug waxaana jirta arday badan oo danyar ah oo ka faa'iidaysanaysa lacag la-aanta iskuullada ay la wareegtay wasaaradda waxbarashada cali maxamed oo ah saddex iyo toban sano jir islamarkaana kasoo jeeda qoys xoolo dhaqato iyo beeraley isugu jira oo dulsaar ku ah adeerkiis oo magaalada jowhar degan ayaa ka mid ah ardada ka faa'iidaysanaysa haddana aabeeb ma shaqeeyo waxaa dooja xoolaha haddana kaaga sii dar xoolihii biyo wax ka cuni la-yihiin meel kasta biyaha soo fadhiisteen aabe waa wareersanya aabee lacag ma haayo mid adeerka iga dhiiba adeerka wuxuu arkay saddex iskuul oo lacag la-aan ah hadda wax leegama qaato lacagta intixaamka iyo warqadaha intixaamka bis lee gataa iyo dharkeyga iyo buwaagta iskoolka hadda yaraan kan hadda dhigta buulabale kan hore lacaga dhiiba kan lacag ma bixinooye haddana waxbarashada qanacsanahay qanacsan anakan dowladana ku faraxsana dowladana jirta cali ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa in walaalihiis oo ka yaryar ay ku soo biiraan iskuulkan balse aysan wakhtiga u saamaxaynin maadaama ay degan yihiin reerka tuulada libiga ee duleedka magaalada jowhar oo weli wadadii loo mari lahay ay ku jiraan biyo